الحمد لله رب اللهم اغفر.
العالمين والصلاة والسلام على رسول الله dhammaan dadka halka ku soo tukaday ee, ciidda waxaan ugu tahniyadaynayaa ee, ciid mubaarak kul caam waantum dayibiin ilaahay subxaana wa tacaala ciidda ciideeda ha idin gaarsiiyo ee, caafimaad ammaan iyo horumar ilaahay ha idinku gaarsiiyo ciidda ciideeda waxa sidii la sheegay waxaan u nimi wafti ahaan waxaan u nimi waddada ceerigaabo ayaan u nimi sidii la sheegay waa maalin ciida waxaa laga yaabaa in loo bartay in salaada la dedejiyo si udxadii loo loo gowraco laakiinse waxaa ciidda loo jideeyey aslan in dadka muslimiinta maslaxadooda maalintaa lagala hadlo waddaduna waa maslaxaddiinii ugu weynayd sidaa darteed waxaan codsanaynaa inaad dulqaadataan oo u sabirtaan waxa aan jecelahay inaan toos uga u gudagalo un waxaweeye waddada iyo warkeeda guddi ahaan waxaanu u soconnay arrintaa waddada waa ogeydeyna madaxweynuhu wuu dhagax dhigay oo wuu bilaabay waddadii waxaa laga yaabaa in badani inay leedahay oo aan ku arkay ma la samayn karayaa haayo waa la samayn karayaa baanu leenahay haayo waa la samayn karaya qalbigiina warwarka ka saara waxaynu keliya u baahannahay innagoo gacmaha is- ishaysana inaynu ku dhaqaaqno waa la samayn karaya bini aadamka cid ku horumartay cid waxay u qabatay oo bannaanka looga keeni ma jirto dowladaha waaweyne super powerka mid xoog loo soo waariday ama xoolo loo soo waariday ma jirto mid dariiq loo soo waariday ma jirto mid walba wax iyagaa wax qabsaday oo halkaa ku gaadhay waxaynu innagu ka hadlaynaa maanta jidkan aynu samaysanno waa sahalo sidaan marar badan sheegnay dowladdu waxay isu diyaarisay inay jidkaa dhexda u xidhato afkoo keliya ma aha dhaqaalihii baanu ugu talagalay dhaqaalihii cashuurta ayaa loogu talagalay waxaana loo geliyey bajetka ama miisaaniyadda 2014 kumay daynin oo madaxweynuhu bajetkaasoo keliya kuma daynin laakiinse dadka ee, u shaqeeya dowladda oo madaxweynuhu ugu horeeyo ilaa askariga ayaa qaadhaankii la weydiiyey intaan idinka la- laydin weydiin waa askariga furinta jooga waa macalinka buuga iyo tabaashiirta sita ayaa la weydiiyey qaadhaankii qof walba oo dowladda u shaqeeyana qaadhaan baa lagu qoray dhammaantoodna way aqbaleen golayaasha weydinkii arkaya baarlamaanka iyo guurtiga qaadhaan baa lagu qoray qaadhaankii markii intaasoo dhan lagu qoray baa idinkiina laydin yimi reer cerigaabo waa arkayseen sidii halka laga sheegay hargeysa kumanaankii isugu yimi ee u yimi waddada inay ka geystaan kaalin iyo waddooyinka guud ahaanba waxaan idinka rajaynayaa reer carigaabo inaa ugu horaysaan hanka iyo himilada idinku horaysaan oo tiraa yes waannu qabsan karaynaa diyaar baanu u nahay oo aad qalbigiina gasho oo ay ugu horayso horta wax ugu intaydaan xoolaba ku deeqin horta baqaa iska saaroo safka u horeeya gala bini aadamka waxaa ugu dhib badan wax qalbigiisa gala oo dibudhac u rida oo madaxumo ku rida baqadinta iyo fulaynimada horta fulaynimada iska saara oo qof oona hayso dhan samayn kara ma waynu samayn karaynaa insha allahu tacaala ee hadday tahay waddada iyo kudhaqaaqeedii markii intaaba la- yacni loogu talagelay dowladda ugu talagashay waxaad dihiin gacmihii oo dhan waynagan saaka reer cergaaba isweydiinaynaa ee gacmihii reer somalilan oo dhanna waa dihiin kuwii qorbojooguna waa dihinya kuwii qorbojooguna waa dihinya wa- waxa weeyaan ee, dhammaanteen kuwii ganacsatada kuwii tujaarta kuwaasoo dhan looma tegin haddana maanta waxaa baqo- baqaa idinka saaraya waxaanu haynaa oo diyaarsan oo dowlad ahaan aanu diyaarinay ilaa boqol kilomitir qalada ku darto baqaha iska saara oo kashiina baqaa ka saara waynu samayn karaynaa insha allahu tacaala waxaanaynu maalin maalmaha ka mid a arki doonaa iyadoo samaysan oo la marayo oo xadhigga laga jarayo biidn illahi tacaala maalin dhow baynu arki doonaa haddii allaha awooda la ogolaado waxay aanu ka intii aanu ka soo bilownay sanaag soo gallay intaba waxaana lagu soo dhaweynayay farxad rayrayn iyo niyad sami dad aad u tiro badan ayaana soo dhaweynayey oo lagu soo dhaweynayay qaabiliyad iyo shucuur ay ugu diyaarsan yihiin waxa weeye inay waddada ka qayb galaan shucuurkaa waxaan leenahay runtii waa mubashiraad aada iyo aad baanu uga mahad celinaynaa idinka iyo inta kaleba inaad u diyaargarowdaan waxaanu leenahay baqaa iska saara waanu u diyaargarowna waxaan idiin sheegay un dhaqaalihii intii aan ugu talagallay qalabkii oo macdaadkii cagafyada leh oo iska-rogooyinkii leh oo kuwii qodayay leh dhammaan qalabkiina waanu dalabnoo jabaynay ka imanayaan oo badday ku soo jiraan ma aha riyo ma aha kaambayn ma aha waxa weeye hadal tiro waa naga dhab insha allahu tacaala waana dhammaystiraynaa biidni illahi tacaala marar badan ayaa halka laydinku yimi iyadoo laga hadlayo siyaasad ama kaambayn loo socdo ama wax kale loo socdo maanta waxaanuu soconnaa oo qasdigeegu yahay war waxbaanu idiin qabanaynaayo wax nagu darsado wax nala qabsada reer sanaagow waxbaanu idiin qabanaynaa waxba idinka dooni mayno idinkaana wax idila qabanaynaa wax nala qabsadoo iskaayo barbartaaga oo darafkiinna iyay ka leeci darafkiinna iyay ka leeci waxaan dareemayaa runtii waxay ahayd in maanta wafdigoo dhan halka ka hadlo haddana xalay markaan culimmada waraysanay ee maamulkii waraysanay baana la yidhi dadku xamili maayo waxa weeyaan berritoola u qabta waxaa runtii igu dhacday qalbigayga yani waan iska qajiidiyey waxoogaa waan ka jeedacooda oo ma dadka cabaar inay bacadka u taagnaadaan aan xamilayn ayaa dariiqa beerka u dhigaya ana dariiqaasaa ma leeya beerka u dhigo xoog iyo xoolo duldhiga maya waxaan isleeyahay uun dareenka dadka ayuunbaa laga shaki qaboo la islaama mararkii siyaasadii waxaa waxyaalaha lagala hadli jiray ayaa laga yaaba inay diidaan oo ama ka hadlaan oo salaada degdegsadaan waxaan leenahay dadka jooga ee reer ceerigaaba halka isugu yimi intiina maqaniba waxaa loo baahan yahay inaa waddadii ka qayb qaadataan ina macaa degmooyinka macaa tuulada xoogaa loo baahan yahay xoolaha nool baa loo baahan yahay dhaqaalahaa loo baahan yahay qalabkaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay qof waliba wuxuu awoodo ayaa loo baahan yahay ardayda ardayda waxaa loo baahan yahay ardaydiinu inay ugu horayso ganacsatada waxaa loo baahan yahay ganacsatadiinu inay ugu horayso xoololayda waxaa loo baahan yahay xoololaydiinu inay ugu horayso waxaa loo baahan yahay inay dadka idinku hor qaadaan oo ugu horaysaan sidaasay suurtagal tahay in wax inoogu qabsoomaan marka waxaan leenahay isu diyaariya insha allahu tacaala isu diyaariya isu diyaariya waxaa wey wadooyin waddada isu diyaariya waddooyinkana guud ahaan ka wada qayb gala waddooyin badan baa socda ma aha waddada cerigaabo keliya waxa weeye waxaa socda waddooyin aad u badan sanaag ilaa saylac waa la isku xidhi doonaa insha allahu tacaala waa laga shaqaynayaa waxaa loo baahan yahay inaad si mugle uga qayb qaadataan waxaa la sugayaa waa reer ceerigaabo iyo reer sanaag annagu waanu diyaarinay waanu diyaarinay waxa weeye dowlad ahaan kana hadhi mayno intaa ku joojin mayno iska furiso sheekh waa waa ku dhibay migafoonke waxa weeye intaa kaga hadhi mayno intaa ku joojin mayno waanu wadaynaa haddii allah wada loo ogolaado ma aha saaka keliya waraaqaha laydiin qaybinayo laydinka warramayo ma aha war laydinka warramayo waraaqaha inamadaydu kula dhex wareegayaan qof walowba waxaad awooddo ku qor oo soo diyaari kiisa soo xansanaya xaaskama soo tashanaya dee waa u furan tahaye berri noo keenaya berrina waxaynu isugu imanaynaa insha allahu tacaala garoonkaynu isugu imanaynaa garoonkawaxaaleeyahay beerta beertaynu isugu imanaynaa beerta nuura ayaynu isugu imanaynaa haddii alla ka dhigo qof waliba isagoo ku talagalkiisii wixii ku soo talagalay ayaynu u baahannahay waxaynu u baahannahay haddii alla ka dhigo inaad dareenkaa ka dhabaysaan dareenkaa inaad ka dhabaysaan oo aydinka muuqato oo xoolihii iyo xooggiiba aad soo diyaarisaan waxaan jecelahay inaan intaa uga gudbo waxa weeye reer sanaag sidii aan sheegay yani ilaa iyo koonaha waa laga soo yani waana lagu soo dhaweynayay qol waliba waxay ballan qaadayay reer garadag waxay ballan qaadeen toban kilomitr reer ceelaf weyne waa waxaa noogu soo noqonaysaa nin ka badan waxaanu ka sugaynaa iyagana ugu yaraan ilaa kal sheekh ilaa shan iyo toban kilomitr ugu yaraan inay ku baaqaan reer ceerigaabo ilaa yuthla laydinka sugaya soddon kilomitr baa laydinka sugaya soddon kilomitr ayaa laydinka sugaya hal yahay gooji ama ha goojina geela guba dhalayaa lagugu tiriya ama yaraada ama badnaada ama xoola badnaada ama xoola yaraada ama dhulku ha weynaada ama ha yaraado soddonkaa kiilo hadda waa saddex boqol oo kilomitr waa tan bersan baa idinkala soo hagaagay tan bersan ayaa idinkaga soo hagaagay ilaa yufle yaan laydinka waaye waxa weeye waxaa loo baahan yahay ilaa yufle inaad ku tala gashaan hadday dhammaan weydana waa laydinku soo noqonaya ee waa bilowga ma aha dhammaadkii waa bilowga waxaa la insha allahu tacaala laydinka doonayaa sidii la sheegay ee culimmadu ka dhawaajiyeen waa sadaqatuljaariya waa wax waxa weeye aakhiradiina iyo ifkiina waydin anfacaya waxaanu idiin sidnaa waddada waxaanu ku talagalsannahay insha allahu tacaala inaanaan ka daalin oo ka fadhiisan xubnaha waftiga ee meesha maraya ciidii qof waliba carruurtiisi iyo gurigiisi iyo dalkiisii ula ciidi lahaa qof walba hawlbaa u qabyo ahayd waxay halka u soo mareen waddada laajli waddada saa loo soo mara waxaa loo baahan yahay reer ceelgaaban inaad dareenkeedii la timaadaan waan ka mahad celinaynaa intii soo dhowayntii iyo dareenkii iyo shucuurkii fiicnaa laakiinse muxuu ninkii yidhi de waa haddii axanku raaca buy waa haddii waxbixintu raacdo ma soo dhowayn keliya waxba tari mayso waa markaa gacanta dhiibtaan ee hurtaan ee xoolaha bixisaan ee xoogga bixisaan ee u dhididaan ee u dhabriirtaan aad iyo aad iyo aad baan idinka mahad celinaya waktiga dheer ayna dhegaysanayseen ciidii buu insha allahu tacaala geli doona sheekhaan kusoo dhaweynaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu beritoole iyo sagaalka subaxnimo iyo beerta nuura beritoole sagaalka subaxnimo iyo beerta nuura insha allahu tacaala isuguna doonaa aad iyo aad baa mahadsantiin assalaamu calaykum wabarakatu
waraaqaha laydin dhiibay markaad aynu tukanno qof waliba wixii uu ku qoray halkan imaamka ha ku soo xereeyo ha soo dhiibo intaasaa laydin sheegay
salaadii baa loo kacayaa iminkana sheekii bay nala joogaa alla sabsafkay noo toosiya safafkay noo toosiya